maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee u astaysan in la cambaareeyo lagana dhiidhiyo dadka dembiyada ka gala wariyaasha iyo warbaahinta ee baxsada maalintan ayay qaramada midoobay astaysay sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyadoo lagu xuseeyey dil loo geystay laba wariye oo faransiis oo lagu dilay dalka maali labadii bishii noofembar toban sannadood ee ayna soo dhaafay in ka badan siddeed boqol oo wariye ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay dunida sida ay sheegtay qaramada midoobay iyagoo ka shaqaynayay sidii ay wararka ugu gudbin lahaayeen dadweynaha waxaana qaramada midoobey ay sheegtay in toban kiis ee ka dhan ah dadka warbaahinta ka shaqeeya ee dhacay dhowr iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay keliya mid ka mid ah dadkii ka dambeeyey sharciga la hor keenay soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha dhibaatooyinka lagu geysto wariyaasha haddaba wariyaheenna jaamac buule jaamac ayaa arrintaasi waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye bismi illaahi raxmaani iraxiim si aad ogtahay maanta labada novembar waa maalinta ka hortaga ama la dagaalanka la noolaashaha dembi laga galay wariyeyaasha ama international impunity day marka dowladda soomaaliya dabcan waxay wariyeyaasha soomaaliyeed iyo guud ahaan kuwa caalamka la wadaagaysaa dareenkooda ay ku diidan yihiin ama ama ay ay ku xusayaan maalintan looga hortegayo in dembiyo laga galo iyagoo aan waxba galabsan ama la dilo ogaantiina ka wasaarad ahaan iyo dowladda federaalka aba intee ayuu la egyahay culayska haysta wariyaasha soomaaliyeed khaasatan dhinaca dilalka iyo handadaada sida aad u dhigtay runtii waa badan tahay waa culays baa haysta sababtoo ah dalkan ururo badan oo argagixisahabaa ka howlgala dad badan oo shacaba ayaa hub haysta oo gacanta hub ugu jira dalku dal boqol kiiba boqol degan ma ahan waa dal burburay oo dib u dhismaya laakiin annaka iyo wariyayaashuba cabsina way jirtaa hadda duruuf adag bay ku nool yihiin marka xagga nolosha iyo xagga amniga labadaba laga fiiriyo laakiin rajo badan ayaa ayay la wadaagaan wariyaashu shacabka soomaaliyeed ee doonaya inay dhibaatooyinka ka baxaan oo dal nabada oo barwaaqaa oo lagu noolaan karo laysku hadlayn karo amnigiisa inay helaan mudane maxamed cabdi xayir muddo dheer ayaad hadda waxaa tahay wasiirka warfaafinta dabcan arrintanna gundhig ayaad u tahay marka laga tago inaad u tacsiyeysaan dareenkana aad la qaadataan wariyaasha dhibka hayo maxaa tallaabooyina oo aad qaadeen in arrintan laga hortago ama lasoo yareeyo culayskeeda wax badan baan qaadnay oo runtii waad ogtahay oo dowladda soomaaliya muhiimadeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaadba intii muddaa waxay ahayd amniga in amniga la sugo oo muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku jiraan wariyayaashu ay amni helaan marka ugu horreysa ciidamadayadu iyo bajetka yaga boqolkiiba inta ugu badan ayaa ayaa lagu bixiyaa bajetka ciidamaduna dadaalka ugu badan ee ay karaan ayay sameeyaan laakiin sidaan kuu sheegay haddee dal burburaanu nahay ma diidayno dowlad ahaan in wax badan naga dhiman yihiin marka waxaad og tahay inaanu labadii sane ugu dambeysay burburinay dhowr shabakadood oo argagixisadu lahayd oo wariyaasha inay dilaan ama u hanjabaan oo fikirka al-shabaab ku khasbaan ama brobagandadooda inay sameeyaan ku khasbaan inay dowladdu baabiisay marka laga tago dilka iyo dhibaatooyinka ay kooxaha argagixisada u geysanayaan wariyaasha waxaa kale oo dhaliilo ay ka yimaadaan habdhaqanka dowladda federaalka ay kula dhaqanto iyo maamul goboleedyadaba wariyaasha oo xarig iyo hanjabaadba isugu jiro hay-adaha nabadgelyadana ay had iyo jeer kula dhaqmaan arrintaas dowladda federaalka maxaa uga qorshaysan ama ay ka qabatay afarta sano ay talada haysay wax badan baanu ka qabanay laakiin had iyo jeer markii dal la fiirinayo meesha uu ka taagan yahay xorriyadda hadalka iyo iyo fikirka waxaa laga fiiriyaa shuruucda uu ku dhaqmo inay sidaas u adeegayaan waayo dal kasta iyo ummad kasta waxa isu hayaa waa sharci waxaa laga fiiriyaa siyaasadda dowladdaasi ay ku wajahaan warbaahinta iyo free expressionka marka labaduba horta marka ugu horeysa waxay xornimo buuxda siinayaan xorriyadda hadalka xorriyadda kulanka xorriyadda gudbinta fikirka marka dal dimuqraadiya oo shuruucdiisa iyo siyaasadiisuba u adeegeysa baan nahay laakiin waan sheegay dhowr jeer dal soo korayaanu nahay oo way ka burbureen sharcigii iyo nidaamkii iyo kala dambayntii isla markaana hadda dowladda dhexe aanay dalka oo dhan meelo kamida gacanta ugu jirin ama meelo kamida maamullo kala duwan oo weli systemkii federalismkan u wada shaqaynahay noo cadayn ay gacanta ku hayaan wasiir maxamed cabdi maareye soomaalidu waxay ku mahmaadaa xog waran xilkaama furto tii aad ahayd wasiirka warfaafinta maxaa kuu qabsoomay oo aad ku faanin kartaa soomaalida iyo wariyayaashuna ay kugu xusuusan karaan number one waxaan soo saaray anigu waxaan soo bilaabay markii ugu horreysay waxaan soo bilaabay sharciga markaan laba kun iyo shan laba kun iyo lix ahaa wasiirka warfaafinta waxaan soo bilaabay sharciga warbaahinta soomaaliyeed baan soo bilaabay nasiib wanaag sagaal sano kadib markaan wasaaradii kusoo noqday waxaan ku guulaystay inaan sharcigii ansixiyo baarlamaanka soomaaliyeed maray mana u malaynayo tallaabo taa ka weyn oo wasiir uu qaban lahaa saxaafadda soomaaliyeed inay jirto intaa kuma joojin muddadii aan joogay waxaan sameeyey wax la dhaho five years balaan shan qorshaha shan sano ee horumarinta warbaahinta soomaaliyeed ayaan sameeyey oo ay nagala qayb qaateen ururada warbaahinta ay isugu yimaadaan weriyaasha iyo warbaahinta xorta ah ay ay ay nagala qayb qaateen ilaa laba kulan oo waaweyn baanu halkan ku qabanay oo wasiirada gobolada dowladaha federaalka kamid ka iyo annaka iyo warbaahinta xortahay aanu ka shirnay intaasoo jeer ayaanu maragtay warbaahinta xortahay iyo ciidamada amniga aanu siinay kulamo ay ay ay isku baranayaan mashruucda ku baranayaan siday u wada shaqayn lahaayeen ay ay ku baranayaan
wasiirka warfaafinta ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareye oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o e da jaamac buule jaamac